إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاaبه ومن تبعهم بإحsان إلى يوم الدين أmا بعد فصل في الكلام على النوع الثالث من النواasق وهو أفعاaل القلوب وma ألحق بها نوuعii sadexeeyo نawaaسqda ka mid ah ayaan gelaynaa kaana iyo akhawaadkeedi waa noo dhammaatay ina iyo akhawaadeediina waa noo dhammaatay waa afcaal اlquluub oo nuucii saddexaad ugu dambeeyey nawaasikda ka mid ah isagu marfuucaadda kuma jiro laakiin halkan waxaa loogu sheegay in nawaasikda la israaciyo mansuubaadu ka mid yahay baabkanu mansuubaaddana juska dambaa ka bilowda laakiin kan waxaa loogu sheegay halkan nawaasikda in la dhammaystiro isagaa ilaa ka dhimane faslun wa amaa danna danna iyo wa akhawaatuhaa walaalayaalkeed walaalayaalkeed waxaa loola jeeda alcaamilatu camalahaa cawaamisha oo camalkeed oo kale camal falaa fa inahaa danna iyo akhawaadeedii fa inahaa danna iyo akhawaadeedii tadkhulu way gashaa bacda istiifaa'i faacilihaa faacilkeeda oofsashadeeda ka gadaal cala almubtadai walkhabari ayay gashaa marka hore faacilay qaadane markay faacilka oofsato markay faacilka oofsato kadibay mubtade iyo khabar ay geleen fa tansibuhumaa waana nasbine labadooda calaa annahumaa labadoodu mafcuulaani laba mafcuul inay yihiin ay ku nasbineen labada mafcuul oo lahaa afcaashaas u sugnaaday wa hiya afcaashii baabka nawcaani duu nawcayni laba nuuc midu saaxiib weeye maya waxaa tiraa wahiya afcaasha baabkan nawcaani daatu nawcayni laba nuuc midu saaxiiba weeye nawcaani daatu nawcayni laba nuuc midu saaxiiba weeye axadumaa midkood afcaalulquluub weeye ee halkaas intaanaan gelin sharaxa fawaa'id muhiim ah ayuu ku sheegaa wuxuu yidhi wqad afaada ibnu hishaam wakayruhu anamaa yatacaddaa linayn anwaacun ibnu hishaam iyo keyrkiis culummada naxwadda ka mida waxay faa'iideeyeen afcaasha labada mafcuul qaadata inay dhowr nuuc tahay afar nuucay ka dhigeen nuuca ugu horeeya maa yatacaddaa ilayhimaa binafsihi taaratan walaa yatacaddaa ilayhimaa taaratan ukraa nuuca koobaadoo laba mafcuul qaata waxa ay tahay wahiya wahiya nawcaani meesha sharxa wey wahiya nawcaani waa kan hadalka ku dhowaa matniga ah wahiya ay afcaalu hada اlbaabi nawcaani faqad biidqaali ra'yi alxulmiya kamaa sayati waa kan waa kan bilowday sharxi marka waa kan bilowday marka waxay yidhaahdeen afcaasha labada mafcuul u gudubtaa waa dhowr nuuc nuuca koobaad afaray sheegeene macnaha inta shaarix halkan ku sheegaye nuuca koobaad laba mafcuulu mar u gudbaa marna laazimu noqona laba mafcuulu hal mar qaadana marna hal mafcuul xataa ma qaadanayo waa zaada iyo naqasa labadaas ficil mar laba mafcuulu ay qaadanayaan marna waxba qaadan mayaan tusaale waxaad leedahay naqastu zaydan dinaaran zayd waxaan ka nuqsaamiyey hal dinaar mushaarki aan sii jiray hal dinaaran ka jaray naqastu zaydan dinaaran laba mafcuulay toos u qaada marna wuxuu noqonaya laasim naqasalmaalu maalkiyaa nuqsaamay hal mafcuul xataa qaadama naqasalmaalu maalkiyaa nuqsaamay zaadana waa la mid waxay leedahay zidtu zaydan dinaaran zayd waxaan u kordhiyey shaqadii maanta u qabtay hal dinaar zidtu zaydan waa mafcuul awl dinaara mafcuul haani marna hal mafcuul xataa qadama laazimu noqona waxaa leedahay zaada almaalu maalkii waa siyaaday zaada almaalu maalkiyaa siyaaday waa faa'iide muhim nuuca labaad oo laba mafcuul u gudba waa afcuul mar waa afcaal mar walba laba mafcuul u gudubta laakiin mar labada mafcuul toosay u qaadanayaan marna mafcuulka labaad xarfu jari ay ugu gudbayaan waxa weyn todobuu sheegay amara wastakfara wazawaja wasama wadaca oo macnaheedu yahay sama wadaca idaa kaana bimacnaa sama hadday tahay wey wakaala iyo wawasana toddobadaas ficil toddobadaas ficil laba mafcuulay mar walba qaataan laakiin labada mafcuul marna toosay u qaataan marna mafcuulka labaday xarfujar ku qaataan waxaa leedaha amartu zaydan zaydan amray alkhayra amartu zaydan alkhayra waa laba mafcuul waxaad kaloo leedahay amartu zaydan bilkhayri amartu zaydan mafcuul awalkii qaata bilkhayri mafcuulkii labaad xarfujaraa ku gaara waxaa leedahay wastakfur wastakfartullaaha ilaahay waxaan ka dalbaday dhaafid wastakfartullaaha ilaahay waxaan dhaafid uga dalbaday demban ilaahay allah waa mafcuul awel demban mafcuul waxaad kaloo dhihi kartaa wastakfartullah ilaahay waxaan dhaafid uga dalbaday min dembin iri marka toosna waa u qaataan marmarna xaraf jaaray midka labaad ku gaaraan dhammaan waa saas waxaad dhihi kartaa zawajtu zaydan hindan zayd waxaan u guuriyey hinda waxaad dhihi kartaa zawajtu zaydan bihindin marka kuwaas waa nuuca labaad nuuca saddexaad maa yatacadaa linayni awaluhumaa faacilun fi lmacna waa afcaal oo caan ah ood arki doonto marar badan marka ayagoo laleeyahay baabu acdaa wa kasa baabu acdaa wa kasa macnaheedu waxay tahay baabu acdaa wa kasa waa mafcuul waxaan rabaa waa afcaal oo qaadata laba mafcuul oo labada mafcuul mid ka horeeya xagga macnaha faacil ka yahay ama aakhid waa midka wax qaadana mid ka dambeeyana xagga macnaha mafcuulu ka yahay macnaheeda waa ma'khuud mid la qaadanayo wey laba mafcuulay qaataan labada mafcuul mid ka horeeya xagga macnaha aakhid wey waa faacil waa midka wax qaadana labada mafcuul mid ka dambeeya xagga macnaha waa mafcuul waa ma'khuud waa mid la qaadana waa kasa iyo acda iyo waa badan yihiin waxaad leedaa fiiri acdaytu zaydanan waxaan siiyey dirhaman acdaytu zaydan dirhaman hadda zayd iyo dirhaman yaa aakhidoo wax qaadana zaydaa wax qaadana dirhamku muxuu yahay ma'khuud waa mid la qaadana waxaa leedahay kasawtu zaydan zayd waxaan huwiyey thawban maro zaydan iyo thawban yaa wax qaadana zayda qaadana thawbanna waa la qaadana marka midka horeeya xagga macnaha waa maxay aakhid mid wax qaadana midka dambeeya xagga macnaha muxuu yahay ma'khuud asalkooduna iskuma ahan mubtadiya qabar maba la yskaga qabri karo hadda ma dhihi kartaa zaydun zayd dirhamu waa shilin ma la dhihi karaa wax jira maaha mase see shilin ku yahay zaydun zayd thawbun waa maro ma la dhihi karaa lama dhihi karo marka asalkoodu mubtadiya qabar iskuma ah maba isku noqon karaa marka waxaa la yidhaha afcaashaasna baabu acdaa wa kasa afcaashaa saasaa loo yaqaan waa nuuca labaad waa nuuca saddexaad nuuca afraad waa nuuca matniga noogu yaala waxa weye laba mafcuulay qaataan labada mafcuulna asalkooda mubtadiya qabar isku ah waa nuuca afraad marka afcaasha labada mafcuul qaadataa waa meeqa nuuc afar wey afarta baa lagaa rabaa adiga waay axaduhumaa labadii nuuc mid ka mid ah afcaalulquluub wey afcaal lquluub afcaal lquluub waxaa loo leeyahay macaanideedu qalbigay ku tacaluqdaa maxaa yale afcaashan waxay tusee cilmi ama dan meesha wax laga ogaado ama wax laga maleeyana waa qalbiga marka macaanidoodu qalbigay ku tacaluqdaa soo ma jeeda afcaalquluub saasaa loo leeyahy axaduhumaa labada nuc midkood afcaalquluub wey wa hiya afcaalquluub danantu waa maleeyey wey danna laba macnay ku timaada waa afar iyo toban ficil markaad afcaashaanu dhanna laba macnay faa'iidaydaa macnahay ugu badan tahay waa rujxaan dhaniyay faa'iidaydaa wa hiya tufiidu fi lghaalibi rujxaan alwuquuc sida badan rujxaanay faaiday rujxaan waa dhani sidaasaa miisaan badan waa arrin aad si u haysato laakiin si kale noqon karta laakiin sidaad u haysataa kula xoog badan rujxaan haddaad maqasho waa dhani marka aaday u badan tahay yaqiinna waa ku timaada dhanna ayadoo bimacnaa yaqiin waxaad leedahay aladiina yadunnuuna annahum mulaaquu rabbihim aladiina kuwa yadunnuuna yaqiinana oo huba anahum ayagu mulaaquun rabbihim inay rabbigood la kulmaayaanu bacii jiro ee muminiina laga hadla la ammaanayo yaa la dhihi kara dad malaynaya oonan yaqiinsanayn maya yaqiin wey hadde aladiin waxa weeyaan yadunuuna anahum mulaaquun rabbihim marka danna maxay ku timaadaa rujxaan fi lhaalibi maxay kaloo noqon kartaa yaqiin kan kale waa xasiba waa danay la mid tahay rujxaana u badan yaqiinna waa ku timaadaa yaqiinna waa ku timaadaa xasibtu tuqaa waljuuda khayra tijaaratin rabaaxan idaama almar'u asbaxa faaqila xasibtu waxaan ku ogaadoon yaqiiniyey aad leeda waa meley maaha xasibtu waxaan yaqiiniyey oon ogaaday atuqaa la kacabsi waljuuda wax bixin khayra tijaaratin ganacsi midka u khayr badan inuu yahay hal adulukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tijaaro wey tijaaro midda u khayr badanaan ku ogaaday waxbixinta iyo alla kacabsiga rabaaxan min jihati rabaax agga xagga faa'iidada waxaa la bixiyo faa'iidada ka soo noqonayda midda ugu khayr badanaan ku ogaaday idaa asbaxa almaru qofku hadduu noqdo idaa iyo maa hadday isdaba dhacaan maadu waa ziyaado idaa iyo maa hadday isla socdaan maadu waa zaa'ida idaa almaru hadda kuma xiso karto almaru waa isim idaa shardiyaa marka isim kama daba maro ee ficil soo qadaro idaa asbaxa almaru qofku markuu ahaado asbaxa markuu ahaado haaqilan mid culus markuu cuslaado qabri iyo qiyaamo aado waxuu ogaanayaa wax kasta waxa u khayr badan iyo ganacsi kastaba xagga faa'iidada alla kacabsi iyo waxbixin marka xasiboo yaqiin ku timid weeye dannina waa u badanta inay ku timaado kan kale waa khiltu weeye khaala maadigeedu waa khaala mudaariceeduna yakhaalu inuu noqdaa la rabaa yakhaalu ee uusan noqon yakuulu hadduu yakuulu noqdo macnuhu waa yatakabaru yakuulu hadduu noqdo macnuhu waa yatakabaru yakuulu waa isla weynaana wey kaas laba mafcuul ma qaadato ee midda labada mafcuul qaata waa khaala oo mudaariceedu ku yimaado yakhaalu macnaheedana sida badan waxay faa'iidaydaa rujxaan yaqiinna waa ku timaad mararka gobol wa ra'aytu weeye ra'aytu sida badan yaqiinay faa'iidaydaa dannina waa ku timaadaa waa arki doonnaa iyadana dannina waa ku timaadaa laakiin yaqiinay u badanta wa calima weeye calima waxay la mid tahay yaqiinay haaliban faa'iidaydaa yaqiin faclam ogow yaqiinso annahu laa ilaha ila allah haddee danni waxba kama taraa dannina waa ku timaadaa wa zacamtu zacama ayadaa waxay ku timaadaa rujxaan kaliya waa danni kaliya rujxaan kaliyaay ku timaadaa rujxaan danniga ma og tahay arrinkaas sidaasaan u badinaa weeye sidaasay aan u haystaa sidaasaa ila miisaan badan wey dannigu rujxaan wey marka dannigu dani iyo rujxaan waa isku macno wa jacaltu waxaan caqiideeyey wey bimacnaa ictiqada wey midaanu bimacnaa ictiqada waxajowtu waxaan maleeyey waayo waxaan maleeyey wacadadtu waxaan maleeyey waa bimacnaa danna waxaan maleeyey wax kale ma noqoto waxaan maleeyey wahab male waa amar wahab male wahab male wawajadtu waan ogaaday yaqiinay noqotaa yaqiin wajadada labada mafcuul qaadana waa midda yaqiinta faa'iideyda maahan midda tusayda bimacnaa asabtu baadidii iga luntayaan helay maya taasu hal mafcuulay qaadataa hal mafcuulay qaadataa hadday bimacnaa asabtu tahay oo baadidii iga luntaan helay ay noqoto ee hal labada mafcuul midda qaadane yaqiin waa cilmi mid faa'iideynaya waalfaytu waan ogaaday waalfaytu waa ogaaday bimacnaa wajadtu w iyaduna yaqiinay tusee wa daraytu waan ogaaday iyaduna yaqiinay tusee wa tacallam ogow waa bimacnaa amar ficil amar weeye wa tacallam bimacnaa iclam isagaba kuu sheegay naxw miaaladiiu hadda daldala marka danantu zaydan zayd waxaan u maleeyey qaa'iman mid taagan marka marka aysan qaci agtaada ka ahayn laakiin ay sidaas kula badantao kula miisaan badantaa saas dhehe waxaasibtu waxaan maleeyey zaydan zayd caaliman mid caaliman ku maleeyey iyo wa qowli shaaciri shaacirkii qowlkiisa oo yidhi xasibtu tuqaa waljuda khayra tijaaratin rabaaxan idaa malmaru asbaxa faaqilan xasibtu waxaan yaqiiniyey waa xasibo oo yaqiin ah xasibtu waxaan ku yaqiiniyey adtuqa alla kacabsigii iyo waljuda waxbixintii khayra tijaaratin ganacsi midka u khayr badan rabaaxa min jihati rabaax xagga faa'iidada idaa asbaxa almar'u qofku markuu noqdo asbaxa marka uu noqdo haaqilan mid culus marka hadda waxaa laga rabaa laba mafcuulay qaadatay waana bimacnaa yaqiin mafcuulkii koowaad waa ke atuqa mafcuulkii labaadna khayra tijaaratin khayra khayra khayradaas wey ficil walba labadiisa mafcuul waa lagaa rabaa wakhiltu camran waxaan u meleeyey shaaqisan mid taga bimacnaa saafiran wey musaafiran bimacnaa musaafiran hadda loola jeeda hadda laba mafcuulay qaala qaadatay waa camran iyo shaaqisan iyo wa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi innahum gaalada yarawnahu baciga waxay u malaynayaan waa dani markaas ra'aadii oo dani tusayda wey ra'aadii oo dani tusayda innahum gaalada yarawnahu waxay u malaynayaan u badinayaan baciga baciidan mid fog aawa labadii mafcuul yarawnahu waa mafcuul awalkii baciidanna mafcuul aanigii marka baciga waxay isleeyihin wax dhici kara maaha waa mid fog loolama jeedo waa dhaca waa se fog yahoo muddo kadib u dhici doona saas maaha saas hadday aaminsan yihin waaba ilaahay rumay lahayd ee dhicitaanku ka fog yahay wy waa waxaan caqligu aqbalaynay leeyihin qof dhintay burburay lafihiisii caradu dhammaysatay in dib usoo noolaado marka waa baciidan can ilimkaan suurtagal maahan wey dhicitaanku ka fog yahay wey ee maaha waa dhaca waa se ayaanu soo daaha maaha saas maaha taas ma aaminsana baciga maba rumaysna ee waxay tahay waa baciid can اlwuquuc baciid can اlimkaan mumkinba maaha wey inuu dhaca maba dhici karto caqliga marka la fiiriyo waa arrin aad u fog oday soomaaliya faal dhiga ma garatay wuxuu yidhi ani inaan bacsi jirin waxaan ku ogaado faalaan dhigay waa ka waayo ha mideeda kale meeqaan jiraahuy toddobaatankiyaan afka la galay weligay qof boor lahole akiran ka imidna igama hor imaanay waa nin soomaaliya ka waran faalki an dhigana wuxuu yidhi waa fiiriye faalkaan dhiga u yidhi on ku aqaan wax waa fiiriye waa ka fiiriye waa ka waaye aakhira dhacay hadde ka waran marka baciidan maa waxaad mooda inuu leeyihiin dhowr kunoo sano kadibay dhici doontaa waan maya innahum mushrikiintu yarawnahu bacigii waxay u arkaan waxay u malaynayaan dhe marka waa dani ila yaqiin maahana yaqiin mahayaana waa la tahay iyagay la tahay sidaas ula miisaan badanta waxay dhihi jireen ma u malaynaya hadday dhacdana aakhire annaga nimcada iskaleh sababtoo adduunkaba xoolaan leena ilaahay marka adduunka nimco nagu siiya aakhira nagu qadima marka fiiri dhanni miisaan badan u ahaa iyaga dhanni oo miisaan badan uu u ahaa oo agtooda ka miisaan badan innahum gaaladu yarawnahu bacigii waxay u malaynayaan baciidan haye haddana waa ra'aadii oo yaqiin faa'iideynayda wanaraahu annaga baciga waxaan ognahay u ilahay yidhi qariiban mid dhow inuu yahay anugu yaqiinsaasaan ognahu ilahay leyi wanaraahu annagu waxaan ku ognahay uu yidhi qariiban mid dhow aawa labadii mafcuul waa haada damiirka iyo qariiban marka waa yaqiin ilahay agtiisa wa qowlihi tacaala ilahay qowlkiisa ilah wuxuu yidhi fain calimtumuuhuna dumarkii gaalada ka soo fakaday haddaad ku ogaataan muminaatin dumar muminaada haddaad ku ogaataan hadda fiiri calimtumuuhuna hunadu waa mafcuul awelkii muminaatina waa mafcuul aanigii laba mafcuulay calimo qaadane laba mafcuulay qaadaneen iyo waa naxwi zacamtu waxaan u maleeyey waa dani zacamtu waxaan u maleeyey zaydan zayd sadiiqan saaxiib zaydan waa mafcuul awelkii sadiiqanna mafcuul aanigii iyo wa qowli shaaciri shaacirkii qowlkiisa oo uu yidhi zacamatni shaykan walastu bishaykhin inama shayku man yadibu dabiiban wuxuu yidhi zacamadni gabadhu waxay ii malaysay shaykan duq ay ii malaysay gabadhu walastu bishakin ana duq maahi inamaa wax kale man ashaykhu duq man qof weeye dibu tukubaya oo soconaya dabiiban tukub oday waxa la qof ul sito saas u fooraro oo ul ku tukubaya anigaan iska socdo iska shabkaxsaya duqay leedahay oo caadi u toosan oon dhabarkuba isku kay boormin dhabarka ima qalloocan markaas haddana duqi leedahayuu leey zacamatni marka waa waa dhanni wey zacamatni waxay ii malayday mafcuul awelka aawey wayo almutakalimka zacamatni mafcuul aanigiina shaykan zacamatni gabadhu waxay ii malaysay shaykan zacamadnii shayqana ii malaysay walastu bishayqin shayqna maahi aniga duq maahi macnaha shaykh waa duuq inamaa wax kale maahan ashaykhu duuq man qof weeye yadubu tukubaya oo macnaha ul inta cuskadoo xoogaa dhabarku soo qalloocdo dabiiban sida quraanjada u tukubaya dabiiban tukubid iyo wa qowlihi tacaalaa ilaah wuxuu yidhi wa jacaluu mushrikiintu waxay ka caqiideeyeen almalaa'ikata malaa'igtii aladiina malaa'igtii hum cibaadu raxmaani addoommada raxmaanka ahaayeen inaafan kuwa dhadigay ka caqiideeyeen fiiri waa bimacnaa ictiqada ha ka dhigi ha dhihin bimacnaa sayara waxay ka dhigeen ha dhihin maxaa yeelay ayagu waxba kama dhigin malaa'id kama dhigine waa ka caqiideeyeen waay waa ka caqiideeyeen dumar kama dhigin kamana dhigi karaan ee saasay ka aamineen banaatullaahi yidhaahdeen lacanahum ullah wa jacaluu almalaaikata waa mafcuulu awal aladiinana waa sifa malaigta laga sifaynaa hum waa mubtada cibaaduraxmaanna waa khabar jumladaasaa siladii ah ismawsuulka siladiisa caydkiina waa humta inaaan waa mafcuulu aanigii laba mafcuul wey almalaaikata mafcuulu awal inaaanna mafcuulu aani wa jacaluu waxay ka caqiideeyeen oo ka aamineen almalaaikata malaa'igtii aladiina malaa'igtii hum cibaaduraxmaan addoommada raxmaanka ahaayeen inaafan kuwa dhadigoo dumar ay ka caqiideeyeen iyo wa qowli shaaciri shaacirka qowlkiisa oo uu yidhi waqad kuntu waqad kuntu waxay wayan wowda ka daa qad kuntu waxaan ahaa axjuu mid u malaynaya adaa camrin akhaa hiqatin kalsooni walaalkeed walaal lagu kalsoon yahaan u haystay saasaan u malaynaayey xataa alamad binaa ilaa ay nagu degtay yowman maalin mulimaatun musiibooyinka soo dega waagii horeto saaxiiban u haystay qofka marka dhibaata dhacdaa la bartaahe waayaa musiiba nagu dhacday waaba la ogaa hadda meeshan iiga tegey qad kuntu waxaan ahaa axjuu mid u malaynaa abaa camrin abaa camrin waa mafcuulu awelkii waa asmaasit waatan alifta lagu nasbiyey abaa camrin waxaan u malaynayey akhaa iqati mafcuulu aanigii asna waa asmaasit aliftaasa lagu nasbiyey labadii mafcuul waa kuwaasa qad kuntu waxaan ahaa axjuu mid malaynaa abaa camrin akhaa iqatin xataa alamat binaa ilaa ay nagu degtay yowman maalin mulimaatun musiibooyinka soo dega iyo wa qowlil aakhari kii kale qowlkiisa oo uu yidhi falaa tacdudil mowlaa saaxiib ha u malayn shariikaka qofka kula wadaaga filqinaa qalinimada qofka markaaad ladantoo wax aad haysato dhaqaalaha kula wadaaga ee waxweyn maasha allah maasha allah birtanama kala goydo aniga adiga waa isku dhimanaa kule war waxaa saaxiib ha u malayn walaakina malmowlaa saaxiib shariikuka waa qofka kula wadaaga filcudmi filcudmi waxweynta marka aan waxba lahayn qofka kula wadaage kula saaxiibka waa midkaas lama barto ilaa waxa weeyaan la faqiiro falaa tacdudil mowlaa tacdud waa ficilkii laadaasaa naahiyadaa gashay faacilkii waa anta almowlaa mafcuulu awelkii weeye aliftaasaa lagu qadaraa shariikaka falaa tacdud ha u malaynin almowlaa saaxiib shariikaka waa mafcuulu aanigii qofka adiga kula wadaaga filqina qaninimada iyo barwaaqada markaad haysato qofka wax kula wadaaga warkaasa waysan saaxiib walaakina malmowlaa saaxiibku shariiku walaakina ma waa madaasa kaafadaha ku dhacday almowlaa waa mubtada shariikun waa abar mubtadii khabar iska noqdeen walaakina malmowlaa saaxiib shariikuka waa qofka kula wadaaga filcudmi waxweynta marka aan waxba lahayn iyo wa qowlii shaacir qowlkiis ou yidhi faqultu waxaan idhi ajirnii io badbaadi abaa maalikin yaa abaa maalikin abaa maaligo wa ilaa haddaadan i badbaadin fahabnii ii male imra'an qof qofku haalikan halaagsamoo dhintay faqultu waxaan idhi ajirnii war i badbaadi abaa maalikin yaa abaa maalik abaa maaligoo i badbaadi wa ilaa in lam tujirnii aha ilaadan ilaadan ay sheegi jireen nin intaasna xawal loo akriya mudda shiiqii weydiiye sheekh ilaadan ma istinihii mutasilka haya mise waa munqadici markaasuu yihi waa mutasil munqadica ila shiikhi waa xanaan waa mutasil munqadica markaasuu yihi mutasil munqadica mama jire wuxuu yihi anta mutasilu biljahli munqadicun can cilmi haddaadba ilaadan ileedahay ma munqadica mise waa mutasil waxay tusaydaa anta mutaصilu biاljahli jahli horta waa la xiriirtaa munqadicu can اlcilmi maxaa iladan maba la yidhahda istina mana aha waxa weya waa in shardiya iyo lam naafiya in lam wey markaad me meeshaad ku aragto waa ilaa in lam tujirni wey waa ilaa intii shardiyadaha iyo xarfu nafyiga laisku idqaamay waa ilaa in lam tujirni wey ilaa wuu ka carooday muxuu mooday inuu la socdo ila waa horuu ka haray ka lumay meesha mugusha u fadhiday wa ilaa in lam tujirni haddaadan ibadbaadinuu yidhi fahabni i male imraan qof haalikan dhintay haalig waa qof dhintay qofkaas waa halaagsamay waa dhintay w carabiga soomaaliga waay si qaldan ufahmayan waa halaagsamay dileeda hebel waa halaagsamay waa dhintay w carabiga soo ma jeedid suurat lkafir waxaa ku jirtay nabi yuusuf markii xataa idaa halaka maxaa ka horrey xataa idaa halaka wixii ka horrey nabi yuusuf wey wax la leyahy ata ha wakaas ha marka fiiri xataa idaa halaka la leeyahy nabi yuusuf markuu dhintay waay marka halaka waxba maaha dhibaato gala xataa idaa halaka nabi yuusuf markuu dhintay waay marka halaka waa dhintay wey macnaheedu ya hadda waa in hadda ka hore dili laheyd waay taas waa suuratu acraaf iyo nabiy hadda waa dhi markaasa waa dhinteen kaasa waa dhinteen markay dhinteen oo inta waa lakin isla markiiba lasoo nooleeyey haddana dadk waa badan yihin qur-aanka mot dad dhintoo lasoo nooleeyey suuratulbaqara kaliya shana ku jirto shan meelood ay suuratulbaqara ku sheegtaa makhluuq inta dhintay adduunka lasoo nooleeyey marka see caakira marka ay ariib u noqone adduunkan fiiri shan meelood suuratulbaqara kaliya uga jirta makhluuq inta ilaahay dilay uu haddana adduunka kusoo nooleeyey ka war shanaa ku jirta suuratulbaqara kaliya taasuna suurat lacraaf ayagana waa lasoo nooleeyey soo ma jeedin xataa ida halag marka waxaan rabaa waxaa low shita ahlagtum waa suurat lacraaf iyaduna marka halaka waa dhimasho wey marka fiiri haddeer fahabnii ya-daas oo yaalmutakalimka waa mafcuul awel mafcuul haanigiina imra'an wey haalikan imra'anta laga sifayna wa qowlihi tacaala ilaah wuxuu yihi tajiduuhu halkaas inuu ka bilaaba lama rabi tajiduuhu waa jawaab shardigii ficlu shardigii iyo maadi shardiga inuu keenaa la rabay wamaa tuqadimu lianfusikum min khayrin maadaasaa shardiyaa tuqadimu waa ficlu shardigii jawaab shardigii wey tajiduuhu ilaah wuxuu yihi subxaana wamaa shaygii tuqadimu aad hormarisaan lianfusikum nafyaalkiina u hormaridaan min khayrin xaaluu yahay tajiduuhu waxaad ku ogaanaydaan maagaas khayran mid khayr badan cindallaahi ilahay agtiisa ku khayr badan tajiduuhu maagaas waxaad ku ogaanaydaan huwa khayran mid khayr badan cindallaahi ilahay agtiisa ku khayr badan wa acdama kuuna weynan badan tajiduuhu haadaasa mafcuul awala khayranna mafcuul haani huwada waa iska damiir fasligii wa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi innahum mushrikiintu alfow waxay ku ogaadeen aabbaahum aabbayaalkood daaliina kuwa baadiyaysa inay yihiin ay ogaadeen markaasay iska daba socdaan innahum mushrikiintu alfow waxay ku ogaadeen aabbaahum aabbayaalkood daaliina kuwa baadiyoobay inay yihiin marka mafcuul awelkii aawey alfow waa ficliya faacile aabbaa wey mafcuul haanigiina daaliina wa daraytu zaydan zayd waxaan ku ogaaday daraytu dheh wa daraytu oo fadxa saar daalka wa daraytu waxaan ku ogaaday zaydan zayd qaa'iman mid taag inuu yahay zaydan mafcuul awal qaaiman mafcuul haani wa qowli shaaciriga shaacirka qowlkiisa oo uu yidhi duriita alwafiya duriita waxaa lagugu ogaaday alwafiya alcahda alwafiya alcahdi alwafiya alcahdu saddexduba kuu bannaan durii hadda kahor waxaan naay faacilkaan ka hadlaynay ficilku hadduu laba mafcuul qaato oo majhuul loo bineeyo mafcuulkii awelka ahaayaa naay faacil looga dhigaa mafcuulkii labaadna mafcuulnimo u nasbisana ma soo dhihino waa kana duriita hadda ficilkana daraa majhuula loo bineeyo naay faacil u qaadana kii koobaado waa tacdaas zaydana waxa weeyaan alwafiyana waa mafcuul haanigi halkaas mafcuulu nasbisana kii kale naayb faacilu noqdo naayb faacilu noqday duriita waxaa lagugu ogaaday alwafiya mid oofiya alcahda alwafiya waa sifa mushabaha marka alcahda mushabah bilmafcuul biya lagu nasbina mafcuul biya lagu shabaha maaha mafcuul bihi ma qaadato iyado laakiin waa lagu shabaha waxaa kuu banaan inaad godog faacilka ka dhigto duriita waxaa lagu ogaaday alwafiyalcahdu ballankiisu miduu oofo inaad ta waxaa kuu banaan inaad u idaafaydo duriita waxaa lagugu ogaaday alwafiyalcahdi ballanka mid oofiya yaa curwa curwow faktabid ma jeerso jeclayso wey faktabid ma jeerso ama jeclayso fainaqtibaadan ma jeersi ama jeclaysi bilwafaa'i ballan oofinta in la jeclaysto xamiidun maxmuudun kula mahdiyo wey labadii mafcuul waad haysataa durita taada iyo alwafiya iyo waa qowli shaaciri shaacir qowlkiis oo uu yidhi tacalam waxaad ogaataa shifaa'a nafsi nafta caafimaadkeedu qahra caduwiha cadowgeed oo la qasbo wey naftaada yaa cadow ku ah shaydaan waxa weyn markuu hurdada la rab dembi markuu raba ka celi markay rabto inay daacada ka hurdo ka celi cadowgeeda qasab caafimaad naftaada cadowgeedood ka qasabto wey cadowga ka celi oo daacada ka wehsi wehsida iyo daalka iyo cadsiga iyo hurdada ku ridaya macaasida ku qalqaadinaya daacada ka celinaya cadowgaas qasab nafta caafimaadkeedu waa waa cadowgaoo la qasbo tacalam ogow shifaa'a nafsi waa mafcuul awelkii nafta caafimaadkeedu qahra caduuha cadowgeeda la qasbidiisa wey fabaaliq ku xeel dheerow bilutfin xeel dhimrin fabaaliq ku xeel dheerow bilutfin dhimrin fi taxayul xeeladaysiga iyo walmakri dhagarta aad cadowga u dhigayda dhagar iyo shaydaanka saad uga adkaa leh afcaashan laba mafcuulay qaadataa haddii macnahoodu yahay sidii lasoo sheegay laakiin afcaashan qaar waxaa jira macnahoodu isbedelo hadduu isbedelana hal mafcuulay qaadanayaan kuwaasuu kuu sheega wa idaa kaanat dhanna dhanna hadday noqoto bimacnaa itahama waa tuhmay waa tuhmay hal mafcuulay qaadeen wa ra'aa ra'aa isagaa kuu soo wada wa ra'aa ra'aa bimacnaa absara waa arkay hadday noqoto wa calima calima bimacnaa carafa waa gartay hadday noqoto lam tatacadda u gudbime afcaashaasu ilaa ilaa mafcuulina u gudbe mafcuulkoo waaxidin keligiis hal mafcuul mooye wax kale u gudbime wax kale uma gudbi karto naxwu danantu zaydanaan tuhmay ii warkii waaba dhammaaday danantu zaydanaan tuhmay bimacnaa itahamtu waa tuhmay hal mafcuula qaada zaydan wa ra'aytu zaydanaan arkay halkaas mafcuulay qaadanaya bimacnaa absartu waa arkay wa calimtu lmas'alata masaladii waa gartay bimacnaa carafta waa gartay annawcu thaani laba nuuc soomaahayn afcaashaanu nuucii labaad oo mubtadiya qabar nasbi jiray annawcu thaani nuuca labeeyaa afcaalu tasyiiri ka yeelidda afcaasheed wey afcaashii ahaysiinta afcaalu tasyiir maxaa loogu baasho lidalaalatiha calaa taxwiili shayin min xaalatin ilaa xaalatin ukhra waxay tustaa shaygoo iska bedelay xaalad oo xaalad kale noqday lidalaalatiha calaa taxwiili shay shaygiioo ka wareegayay tustaa min xaalatin ilaa xaalatin ukhraan u wareegay annawcu thaani afcaalu tasyiir naxwu jacala waa ka yeelay wa radda waa ka yeelay watakhada waa ka yeelay wa sayara waa ka yeelay wa wahaba wa wahabbe ka yeel amase wa wahaba waa ka yeelay laakiin waxaad wa wahaba waa ka yeelay oo waxaad ka dhigtaa maadi oo culummada gobol waxayba yidhaahdeen maba tasaruftaba maadi wa wahaba waa ka yeelay saasay ku socotaaba iyada dhawba sharxna waa inin dhigaa wa wahaba waa ka yeelay oo maadi bis hayru mutasarifin falaa yustacmalu ilaa bisiiqati اlmaadi qaala allahu tacaala ilaa wuxuu yidhi fajacalnaahu acmaashii gaalada waxaan ka yeelnay habaa'an boor boorkaasoo manhuuran la firdhiyey fajacalnaahu gaalada hadday sadaqa la baxaan hadday tasbiixsadaan haddii ay maaragtay dacwo fidiyaan kulli boor la firdhiyo ilaa gaalada aada u dadaalaan laba culamaha shuyuukhda waaweyn oo ahlu sunnaha qarnigan ka mid ahda waxay yidhahdeen suudaanaan tagna yidhahdeen sayid saabiq iyo nin kaley ahaayeen marka markaasaan idhi yidhi tuulo fog hanala geeyo oo aad uga fog caasimadda tuula hanala geeyo dad iska tabaraynu degan yihiin tuuladiiaan tagnay dadkii hanaloo soo shiri naloo soo shiri muxaadaraan udhignay ilaahay inay ka cabsadaan bal qabri iyo qiyaamo u diyaargaroobaan dadkii oo meeshii noo dhooban aan waxaan maqlna yihahdeen haladan oo maaragtay labada lugoodle maarata mootada labada logood yartaa leh gambaleel waxay leedahay mogta gambaleel xumo oo oad moodo hoon hoonay waxa u ah gambaleel dhalalow dhalalow gambaleel caadiya aan maqalna yidhahd baasakiil miyaa la yidhaha midda labada logood kali ah waa kaas waa ha bis markaasaan waxa yidhi hal mar kuma kunkii iyo dhowrkii qof noo fadhiday gabaru naguma harinin waa ordeen waa yaabnay dadkiina muxaadaradan udhigayna hataa hal qof nooma harin waa ka daba orodnay say xero meeshaanay fayl galeen baalkaas yar baasikiilkaasaa soo istaagay gaal wata laba boorsoo waaweyna labada dhinac ka laalaada labadii boorsuu la soo degey dadkii fayl warqadula soo baxay hebel hebel hebel midaa soo ordaa dadkii goojinta qabto afka ugu dhimcina hebel hebel hebel midaa soo ordaa kaniini yaru siina hebel hebel hebel waa soo ordaa sharoobax siina saas saasuu isticmaalu le waxaasuu siina wuxuu yidhi saan ufadhin ufadhin markay dadkii dhammeen labadii boorso siin wixii ku jiray aan nidhi yiri ninkii gaalkaa waa nin gaala oo sweden u dhashay aan idhi manala ma nala hadlayd ha meeshaasaan fadhiisana waxaan idhi nooga waran meeqa sanaad meeshaan joogtay meeshaan waxaan joogay yuu yidhi soddon sano soddon sanaan maxaad ku haydaa dacwan ka wada dadkaas na u gargaaraa diinkana waa gaarsiiyaho waxaan idhaahdaa nabi ciise caabuda oo qayrkaasaan u sheegaa nabi ciise inay caabudaan waana u gargaaraa waxaan u qaban karaan u qabtaa markaasaan idhi mushaarka halkee kugu yimaada halku iigu soo dhacaa wey suudana laga soo diray kiniisadda markaasaan idhi yidhi waktiga fasaxa ma baxda maya ma baxo y goormaad baxayda waxaan baxaya halkaan waxa rabaa inta ku dhinto oo bacfiga halka layga soo baxsho qiyaamaha marka buunka laga yinaya inta ka soo baxaan raba wey maxaa l qof dacwo ku jira su uga laabana dawanba wadaa bacfiga inta soodaan in layga soo baxshaan raba wey laakiin hadduusan iimaan lahayn wax mau taraa juhdigaada fajacalnaahu waxaan ka dhignu ilah yidhi camalkii gaalada habaaan boor boorkaasoo manhuuran la fidhi aw mafcuul awelkii fajacalnaahu weye mafcuul aanigiina habaaan wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi gaalada haddaad addeecdaan yaruduunakum waxay idinka dhigayaan min bacdi iimaanikum iimaankiini ka gadaal kufaaran gaalay idinka dhigayaan aw mafcuul awelkii yaruduunakumta wey kufaarna mafcuul aani waqaala tacala ilah wuxuu yidhi watakada allahu alla wuxuu ka yeeshay ibraahiima ibraahim khaliilan mid uu aad u jecel yahay ibraahiima mafcuul awel khaliilna mafcuul aani wa naxwu sayartu diina dhoobkii waxaan ka ahaysiiyey khasafan jilay markii hore wuxuu ahaa dhoob u ahaa waa isbedelay jilayga guryaha korka laga saartuu noqdo wa qaaluu waxay yidhahdeen wahabaniyallaahu alla hayga ahaysiiyo fidaa'aka furashadaada wahabaniyallaahu waa duco waana maadi lafdigu ilaahay hayga dhigo fidaa'aka midka adiga lagugu furto wahabanii mafcuul awel wey fidaana mafcuul haani waay mafcuul haani wey wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed